Haween badan oo ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hiirshabelle ayaa nolol maalmeedka qoyskooda ka maareeya gurista iyo iibinta cawska. Qaar ka mid ah haweenka ku shaqeysta gurista iyo iibinta cawska oo aan kula kulmay suuqa weyn ee xaafaddan Tibdaaga ayaa Radio Isnaa uga warbixiyay shaqada ay qabtaan iyo sida ay nolosha qoyskooda kaga maareeyaan.
Way cabdi meeshaaniiti aan cawsaan soo gurnaay, suuqaan caws ka eegnay. Yaay afar iyo labaatan saac oo iska fadhinay maalmaa barkeeda waa xareynaa cawska wax naga gadanaya ma le. Waxaan u baahnay inaa cawsleeda soo taageertiin oo u timaadiin oo wax siisiin. Yaahe waa iskara faasagnahay anaka coosaan gurnaay waxaan kaloon ka shaqeynaa cawsa daawayna jiwaalaan dhaweynay jiwaalkii markaan dhawnanay saas lacag waa ku seelinaa cawskiina maalmaha ka eegnan haddaan ala gadu waa iska xareynayna saas cawadii ilma waa u seexinay waxun u hayno ee si degdeg naaga soo gaaras ilaan cawslee unahay aan ka soo qaalay tuulada baareey aan ka keenay waa soo saarsaday suuqaan keenay marka barkeeda ma soo qaadi karin mootaan aan iska barya haddaan soo waayna anigan aa keena beer aniley ma jirto oo kasoo guro beera islaameedaan kasoo gurtaa meeshii liiga soo raacday waa kasoo baxaa meeyii kalene waa oo dadka guriidaan waa iska soo gurtaa haddii liiga soo raacdayna waa iska soo baxay mar qontanas ii goynaa mar lixdanas ii goynaa marna afartanas ii goynaa halaas ka bada maba jirto xilliga oon cooska guraayo markaan beera bee hoolka haasto beeriyaan hoolka haasto haddaa beera hool leegne coos kalenba guraay baanba cunaay ba ani waxaan kaloo shaqonka shaqeeyanay male sidii cooslee unahay naga soo gaagaara si degdeg ee inaanaa soo gaartiin aa luu baahan yahay coos baan ka shaqaystay wax kaloo qabta ma laha baayo waan haasaay meel aan wax ka geysan ma laha nimankii waa beeray nufulowaan cunkay wax naga sugowaan ilmaayo caanay naga rawaan ninkii cunuus naga rawaay meel aan wax ka geysano ma laha sitaa tabardarna waan haasaay cooskaan waxaan keenay duurka huwiga dhexdiisa hirqiisaan kasoo guuray نعاس لي خبصة بحر لي خبصة ميل دور وجق أنقلاي انت هوس أنا اسك جروع عوس شقدين دم أبو شقدين أنا وعوس كلا أبو شقة كلا ما وقفت باني shaqal nin yeelay mala cooskaan la shaqadeey san kun afartan kun oo iska hela afartan kun ilma iska bibiyeysta hadda saan saacadaan tumi koob saaca meeshaan fadhiyay as coos yeelay ilmiyada waxa iga sugaan wax meel aa keenna mala cooskee iyal aa bey xataa lii dhoonan korofeeyaalan iska gurna gacanta iska goynaynay waa iska qalinay gacanta dhiigaana baxaayo sidaasaan sii shaqaysnay aan soo maraay bijaajo magolkada bijaajo waa soo waayay beerahan kasoo guraay marka bakit waa helaay marka bakitna aan soo waaya mininkan soo aadan beeraha dhexdoodaan kasoo guraay aan ilmihii wax ku siistaay anana garawaan aybo wax wax isiiyo male saasoo jirto muddaan dhiibiyo waay ukoo yar aan dhiibinay haddaan alxamdulilah muko ilmaada waa ii koreen wax waa ii qabteen maasdaan muko cooskiiaan qaadiyo mar waa la helaa marna waa la waynaay mar waa helay aaday marna waa waynay laasan wixii ilaahay kuusoo dhiwaa minanka ilmaha ugu tadi haweenka soomaaliyeed ayaa soddonkii sano ugu dambeeyey kaalin muhiim ah ka qaata maareynta qoyska kuwaasi oo qabta shaqooyinka kala duwan ee bulshada